asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax iraad iyo hadalsan qodobadaas aaka ku dhegeysan doontaana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo dhigiisa dalka masar oo ka wada hadlay xaaladda gobolka ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo gaaray magaalada baqhdaad ee dalka ciraaq madaxweynaha galmudug oo sheegay in deegaanada maamulkaasi uu dib uu kaga bilaabo doono dagaalka ka dhana al-shabaab kulan weyn oo lagu soo dhoweynayo ugaas shire ugaas warsame oo ka qabsoomay deegaanka lafoole ee gobolka shabeellada hoose ku dhowaad boqol iyo konton oo bartay xirfado kala duwan oo markaasi ay ka barteen macadka aqoonsan oo maanta munaasabad lagu qabtay magaalada muqdisho ceymiskuma noqon doonaa mid beddeli karaa qaranka ay bulshada soomaaliyeed isku taakuleeyaan waa warbixin warka subaxa saaka ku dhegaysan doontaan
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal saakay waa subaxnimo markaasi jimcaha taariikhduna waxay ku beegan tahay shanta bisha julaay laba kun afariyo labaatan warkii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo dhigiisa dalka masar ayaa ka wada hadlay xaaladda gobolka ee geeska afrika madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo qadka taleefonka ay ku wada xiriireen dhigiisa dalka masar mudane cabdulfataax asiisi ayaa ay ka wada hadleen xaaladda gobolka iyo danaha ay wadajirka u wadaagaan soomaaliya iyo masar labada madaxweyne ayaa wadahadalkooda diiradda waxay ku saareen xoojinta iskaashiga taariikhiga ah ee labada shaacab ee walaalaha ah iyagoo xusay muhiimadda ay leedahay in la mideeyo dadaalada lagu wajahayo caqabadaha amniga iyo xasiloonida gobolka sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda carbeed ee masar mudane cabdulfataax asiisi ayaa ugu hambaliyeeyey madaxweynaha ee shacabka dowladda soomaaliya munaasabadda kowda luuliya ee maalinta qarannimada soomaaliya isagoo u rajeeyay horumar iyo amni sida lagu yiri war ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya dhinaca kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa sheegay in deegaanada maamulkaasi uu dib u kaga bilaaban doono dagaalka ka dhan al-shabaab maruu ka hadlayay kulan ka dhacay magaalada garowe aan iraada magaalada dhuusamareeb ayuu ka hadlay arrimo la xidhiidha xasiloonida deegaanadii lagala wareegay dagaalamayaasha al-shabaab waxaana uu shaaca ka qaaday in galmudug ay dhowaan ay dib u bilaabi doonto dagaalka ka dhan ah al-shabaab
waxaa wax badan oo la soo kabo sidoo kale waxaan rabnaa inaan eano dagaalkii lagula jiray khawaarijta fayskiisii labaad waa diyaarsan yahay waana la geli doonaa deegaano cusubna waa la xoreyn doonaa kuwaasna waxay u baahan yihiin in loo diyaar garoobo waktigoodana laga gaarsiiyo oo la gaarsiiyo kaalmo bini aadamnimo iyo in dib loo dhisoo dhiso qaybihii muhimka ahaa ee dhammaan la xiriiray adeegyadii bulshada oo aada og tihiin sida tii horeba aan ku xusnay wakhtiga dheer oo ay dhibaatada ku hayeen iyo inay la dagaalamayaan argixisadu mar walba jiritaanka hay-adaha dowla dowladda ama hay-adaha oo lagu adeego bulshada oo dhan ay meesha ka saarayaan si ay uga dhigaan bulsho ka go-an adduunka ama caalamka oo ay ku haystaan god hoostiis runtii galmudug way ka faa'idaysatay ilaa iyo xad barnaamijkaas xasilinta ama stabilisationka sida horeba loo sheegay deegaano badanna xoreyntii maanta waxay haystaan dabayshii caafimaad xornimo iyo nololeed oo ay heleen inta kalena waxaan rajaynaynaa sidaan sheegnay inay heli doonaan xorriyad iyo nabad ay ku naalloodaan oo ay kala mid noqdaan bulshada inteeda kale inta xorta ay kala mid noqdaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan intii ka gacan ka geysatay oo naga caawisay oo ka qayb gashay tallaabooyinkaa la qaaday ee xasilinta loo qaaday dowladda galmudug waxay dhistay guddi ka kala shaqeeya saaxiibada meesha caalamka ee arinta barnaamijka xasilinta iyo stabilization kala shaqeeya way shaqeeyeen meel fiicanna way soo gaarsiiyeen wax badanna way qabsoomeen oo ay kala shaqeeyeen haddana waa dhisan yahay diyaarna wuxuu u yahay qaybta dhiman inay ka qayb qaataan oo ay sidii shaqada iyo hawshaas ay u wadaan sidoo kale waxay diyaar u yihiin inay gacan ka geystaan dib u xoreynta aan qaybtii aan sheegnay loo diyaarsan yahay hadda inay sidii oo kale dhammaan inta hawshaa ka qayb qaadanaysa ay kala shaqeeyaan waxaan dhammaan ugu baaqaynaa mar kale saaxiibada meesha caalamka inay gacantii ay geysteen tan soo socotaah ee ka ballaaran tahay oo xoreynta
madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor ayuu ahaa sidaad maqlayseen wuxuu ka hadlayay dagaalka ka dhana al-shabaab iyo in deegaanada maamulka galmudug dib looga bilaabi doono ambaqaadka dagaalka shabaab ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo waxay gaareen magaalada baqhdaad ee caasimada dalka ciraaq madaxweynaha ayaa gelinkii dambe ee shalay safar kaga ambabaxay magaalada caasimada ee muqdisho waxaana uu booqasho rasmi ah uu ku tegay dalka ciraaq madaxweynaha aniraade ra-iisul wasaaraha oo booqashadaasi rasmi ah oo dhowr cisho uu ku joogi doono dalka ciraaq ayaa intuu joogo wax uu la kulmi doonaa ama kulmo muhiima uu la yeelan doonaa dhigiisa dalka ciraaq ra-iisul wasaare mudane maxamed shiyaac al suudaani oo ay ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka iskaashiga soo jireenka ah ee u dhexeeya labada wadan ee soomaaliya iyo ciraaq geesa kale haddii aanu fiirino dhegeystayaal kulan weyn oo lagu soo dhoweynayo ugaashire ugaas warsame oo ka qabsoomay deegaanka lafoole ee gobolka shabeellada hoose ayaa dadka deegaanka waxay codsadeen in degmo loo aqoonsado deegaanka lafoole jula shaakir oo tegay ayaa ka waramaya
ugaas shire ugaas warsame oo ka mida ugaasyada soomaaliyeed ayaa maanta si diiran loogu soo dhoweeyey deegaanka lafoole ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo ugaasku u tegay kormeer iyo kuurgelidda xaaladda halkaasi ka jirta boqolaal qof nabadoonno iyo mas-uuliyiinta deegaanka lafoole ayaana goob fagaaraha ku soo dhoweeyey ugaas shire ugaas warsame deegaanka lafoole ayay bulshada deegaankaas doonayaan in loo magacaabo degmo maadaama ay buuxisay shuruudihii looga baahnaa degmanimo ugaaska ayaana la kulmay odayaasha dhaqanka waxauna sidoo kale booqday xarunta deegaanka lafoole isagoo u kuurgalay xaaladda halkaasi ka jirta iyo shaqada ka socota ugu horeyn guddoomiyaha deegaanka lafoole nuur jiiley ayaa soo dhaweeyey ugaaska isagoona u dhiibay fariin uu ka siday bulshada deegaanka lafoole dadweynaha halkan fadhiyo deegaanka lafoole ugaas fariinta ay kuu dhiibayaan maanta ay halkan kaaga dhiibayaan oo aan rabno inaad u geyso madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdilcasiis xasan maxamed lafsagareen barasabka gobolka shabeellada hoose dadkeennu waxay u baahan yihiin degmo deegaankeennu runtii wuxuu u baahan yahay degmo haddii aad u fiiriso dhanka waxbarashada dhanka caafimaadka dhanka biyaha dhanka horumarka dhismaha markaa fiiriso guudahaan hadda south west exaamka hadda la galay eidka iyo fonfoorka markii hadda aan sanadkan gudiy hadda bisha aan ku jirno la qabtay ama tii lasoo dhaafayba waxay ahayd guud ahaan south west meesha ugu tirada badan ee exaamka ay ka galeen ardayda halkaanay ahayd deegaankaanay ahayd qaar ka mida nabadoonadii goobta ka hadlaya ayaa soo dhaweeyey ugaas jire ugaas warsame iyagoona ugaaska ugu baaqay in uu ka qaado fariin ah in degmo loo magacaabo deegaanka lafoole una gudbiyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waxaan salaamayaa oo u warayn ugaaska ugaashire ugaas warsame soo dhowaa waan leeha ugaas deegaankan waa kuu baahnaa iyo dadkan waa ka soo daahday
halkan waxaan ka salaamayaa ugaaska haddee waxa weeye raalli ahaada ugaaska magaciisa ugaashire ugaas warsame iyo ikhyaarta la socota odayaasha dhaqanka ah iyo guddoomiyaha iyo dalayaasha ciidanka dhammaan qof walba masabkiisa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobka koowaad deegaankan wuxuu buuxiyey sharuudihii degmo laga rabay iyo akaaniyaadkiisiba waa u dhanyihiin waa inuu degmo helo sharduuda labaad waa inaan la kala goyn deegaanka waa deegaan soomaaliyeed waxaan codsanaynaa deegaanka tafaraaruq inuusan ka jirin sidii culimmadii hore ay u sheegtay inaan kala ogolayn in la kala googooyo ay u mudan tahay waxa ay mudan tahay inay hesho waxaan rabnaa midnimo waxaan rabnaa midnimo wax la kala goynaayo ma rabno waxaan rabnaa degmo degmaan rabnaa cod dheeraan ku leennahay cod gaabanaan ku leennahay meeshaan maanta la dhegey qiimaha iyo sharafta leh midday ahayd soo dhoweyntii ugaaska iyo midda looga hadlaayay arrimaha deegaanka tan deegaankan ka hadlaa runtii shacabkaa meesha joogo dadweynahaa meesha joogo siday iskugu xiran yihiin annaga waxaan diyaar u nahay inay degmadan kala go'in aniga uu hogaaminaa waashire iyo afhayeenka koonfur galbeed malaaqdeerow waxaan u diyaar u nahay wixii berri ka bilaabo oo ka bilaawdo hawshaa inaan dardar gelinno madaxweynaha koonfur galbeedna aan u tagno wixii jirana aan u sheegno waxaan ballan qaadayaa oo ilaahay hortiisa ku ballan qaadayaa aniga iyo waashire hawshaa anagoo soo wadno oo degma ka soo dhignay ayaan meeshaan ku soo noqon doonaa xafladda labaad kale degmo waa dhaaftay meeshaan oo deegaan in lagu soo qoro mahan boorka waa sida la sheegay marka waxaan leenaha kala go' ma ogolin tafaraaruq ma ogolin degmo iyo wixii dheeraada deegaankayna u rabnaa degmada lafoolan u rabnaa intaasaan leenaha wixii tafaraaruq lagu wadana waa diidnay waxaan idin faraynaa idinku gubaabinaynaa inaad samaysaan wadajir oo isgarabsataan waaqoy i koonfur in loo kala saarin dhaqan ahaan waa qabnaa annagaba laakiin waxaa laydinka rabaa dadka inaad soo dhowaysitaan guddi u saartaan odayaale nabadoonee u saartaan siyaasiya u saartaan soo xerogelisinaa la rabaa meelahaana xoogaa walacaa ku jiro waa ogaa afwaayeelna waa coley ka mayeerto kor u qaadi maa laakiin si hooso dad dad maqaarka iyo hilibka kala bixi yaqaano inaad dirsatiinaan rabaa waana mahadsantiin ugu dambeyn ugaas shire ugaas warsame ayaa soo xiray kulanka soo dhoweynta wuxuuna ka mahad celiyey soo dhoweynta diiran ee loo sameeyey isaga iyo doofdigii la socday wuxuuna bulshada deegaanka ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan horumarka deegaanka lana shaqeeyaan ciidamada amdooda kala duwan waxaan u mahad celinayaa dhammaan shacabweynaha deegaanka lafoole sida quruxda badan oo qalbiga wanaagsan aada maanta noo soo dhoweyseen waxaan leenahay mahadda idinka gaarto runtii la foole waxaan hubaal ah ma mudneen inay la foole intaan deegaan ay ahaato runtii deegaano fara badan ayay mudneed inay ka hormarto ay degmoay degmo noqoto degmadan haddii saddex loo dhigo deegaano aanan barkeeda dhammeyn ayaa degmooyin ah maanta intaanoo kilomitir wax ka badan konton kilomitir ama lixdan kilomitir shacabkeeda ay wada degan yihiin inay weli deegaan tahay waana sii daro laakiin saacaddan laga bilaabo
codkaasi wuxuu u dambeeyey warkii waryahayaga cabdisalaam juulo shaakir ceemis kuma noqon doonaa mid bedeli kara qaranka iyo bulshada soomaaliyeed isku taakulay isku taakuleeyaan warbixintan shukri ayaa ku eegeyso
bulshada soomaalidu waxay ku dhaqantaa dhaqanka ah isku tiirsanaanta habka qabiilka ee qaaraanka dhexdoo isku aruuriyaan maanta waxaynu ka sheekaysan doonaa caymiska oo ah nidaam ku cusub bulshada soomaalida dhexdeeda oo tobankii sannadood ugu dambeysay ka bilaabmay soomaaliya doctor shaafici shariif maxamed oo ah madaxa ururka cilmibaarayaasha soomaaliyeed ahna qof bartay culumta dhaqaalaha ayaan wax ka weydiina caymiska faa-iida uu leeyahay bulshada soomaaliyeed dabcan shaqsiga ku bir wax badan oo ka caawinaa hadda waxaa soomaaliya hadda waxaa kasii dhamaanaya waqtigii hore waxaa jiri jiray example emergency oo qofka haddii xabad ama qarax wax dhacaan ee qaraabada usoo kala carari jirtay laakiin hadda inta badan wixii way yaraadeen marka qofka waxay ka caawine inuu ku tiirsanaado qaraabadii oo qofkii oo qaraabada kamid ahaa uu dhaho maanta dhan hebel ha loo soo baxo waxaa loo aruuriyo marka intuu xooga lahaa waa macnaa gabay waxaa jira intuu xooga lahaa ninkaan dhaqasho xaaleen waagu xumaadaa la iska xooraa so marka waa waa qayb kamid a qofka inuu isku sii tashto barako insurance waxay ka mid tahay xarumaha bixiya adeegyada caymiska oo dhowaan laga hirgelay magaalada muqdisho si aan wax ugu ogaano adeegyada ay bixiyaan waxaan wax ka weydiinay ciise maxamed ciise oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarunta barako insurance baraka insurance waxay sameysaa waxaa la yidhaahda takaaful ama islamic insurance islamic insurance takaaful markii la macneynaya wuxuu yahay waa guaranteeing each other macnaha qofba qofka kale ayuu daboolaya it means macnaheed waxaa waa waagii xataa xidda xataa ma ahan waxaa la isticmaali jiray xilligii saxaabada la isticmaali jiray in tiimka ama qoyskii walbo oo magaranaysaa safar wada aadayo inay isku darsadaan hadday noqoto asset insurancega waxyaabaha laga keenay ka mid tahay iyada waxaa laga yaabaa hadda waxaa arkaysaa qofaa business bilaabaya businesskiisa isagoo ku jira waxaa laga yaabaa in waxyaabahan disasterka inay iska dhacaan daadadoo kale fatahaadoo kale inay iska dhacdo daboo kale inuu kaco waxaa laga yaaba qofka asagoo meel high joogay inuu hamar down u noqdo marka taasaa marka waxay sababaysaa marka haddii aan ku dhaho insurance macnihiisa maxaa waaye waa in qofka kale uu ilaaliyo jeebkiisa isagoo oo muxuu ahaa iishay protection sameynaya dhanka kale dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho ayaan isku dayi doonaa inaan wax ka ogaano fikirka ay ka aaminsan yihiin caymiska
inshuransiga markaa u imaano dhallinyarada soomaaliyeed horta marba marka ka dambeysa waxay sameynayaan kobac maskaxeed iyo aqoon markaasi waxyaaba badan inay sameeyaan taasoo ka dhigan in casriga qarniga la joogo ay kooiyo labaatanaad in yacni hadba wax badan ay soo kordhayaan inshuransiga markii loo imaadana dee soomaalida markii hore waxay samayn jireen waxyaabo isku tashi iyo lacago is aruursi iyo marka taas waxay keenaysaa in wixii laisku dardarsado hadhowdina qofkii markaas barnaamij uu kusoo darso ama dhibaato ku dhacdo oo kale in loogu qaaraamo oo markaas loo dhiibo caymiska waa nidaam aan ku tiirsanayn hab qabiil iyo heeb gaar ah wuxuuna ka mid yahay hal abuurada laga hirgeliyey dalka burburkii kadib haddaba ma is leedahay caymiska wax ayuu ka bedeli doonaa habka qaaraanka bulshada soomaalida u kala qaataana shugur maxamed cabdi bilan media magaalada muqdisho
warkii subaxa saaka kala socoteen dalsan fm muqdishona khiyaartan dhegeysataa waa nageynta nabadgelyo
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal hel